bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu dhugunsadayaal fiidfayla weliba ha ka dhowaadasana barnaamijkii dabagalka wararka iyo waraysyada raadiyow bay dhabo fiidfayla welibwa hamiignamo ehe dawa isniinniha hooydayta taariikhda miilaadiga weliba ee ka beegantaa siyeedka bilisiyeedaad sannadka lamaada kun labaatii kowka qodobada barnaamijka dabagalka wararka iyo waraysyada idaacadda raadiyo baydhow dhugunsadayaal isinka dheego doontan onoon hasin gudbii doogna haddii alleedama weliba ku mid aha lafta gareen oo xilka qaadiiska sameeyey qaar ku midda xubnaha golooshay wasiirada may sababta meega wasiire xilka qaadista laka sameeya barnaamijkaasinka hayna dhugunsadayaal saaslamidda madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed weliba xarunta madaxtooyada baydhabo ka qaabilay guddiga shaqaalaha rayidka heer federaal iyo heer maamul goboleed lamaada dhina may ka wada hadaleen barnaamijkaasinka hayna dhugunsadayaal meeshaena xilligon khilaafka siyaasadeed xukuumadda iyo golaha xukuumadda iyo villa soomaaliyaan dhexeeya khilaafkaasay may xalagnagada doona wal ku yaaba khilaafkaas in buuq kala dhaliya barnaamijkaasinka hayna dhegaystayaal ra'iisul wasaare rooble oo jawaab culus ha ku saari amarkii madaxweyne farmaajo xalay abuudu fulinta xukuumadda iskaley halkudhig ka samaysaday ra'iisul wasaaraha barnaamijkaasinka hayna dhugunsadayaal shacabka muqdisho hadhow ay doorashadii shalay guddiga doorashooyinka gobollada waqooyiya barnaamijkaasinka hayna dhugunsadayaal qodobadaas iyo qodobadii kalehaniyo koraya barnaamijka ka dheego doontaan muddadoon hawada ka jarna xasan aadan kayr iyo barnaamijka sanaa hay doona waana barnaamijkahaas kadabarade kolkoo kaleed iyo dabagalka dhegaystayaala ka dhowaada hamiin fayla dhegaystayaal dhammaantiinsi kasi isinin dhaga haytaan idaacadda maqalasha hasiin deerahaya qodobkan ka horaya weliba uusan nagaday madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed laftagareen weliba uusa sameeyey magacaabis goloosha wasiirada qaar kumide qaarna iskushaandhayn ka sameeya qaarna xilka qaadaysa ka sameeya weliba iskushaandhayn laka sameeya wasaaradda ganacsiga iyo wasaaradda howlaha guud weliba saas lamida xilka qaadis laka sameeyey wasiiradii garsoorka iyo warfaafinta intaasay kureed warqad hakubati xafiiska madaxweynaha weliba warbaahinta la wadaagay agaasimaha warfaafinta madaxtooyada koonfur galbeed maxamed cali ibraahim bandhawow bismillahi rmaan raxiim maanta taarikhdu ay ku beegantahay sideedda agost sanada labada kun koob iyo labaatan wuxuu madaxweyne cabdixasiis xasan maxamed lafdigaran oo ah madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya uu sameeyey isku shaandheyn iyo xilka qaadis xubnaha golaha wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed ugu horeen madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed lafdigaran ayaa wuxuu xilka ka qaaday wasiirka wasaaradda garsoorka iyo cadaaladda dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane maxamed xuseen xasan john sidoo kale waxaa xilka qaadis lagu sameeyey wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta bulshada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane ilyaas saciid cali qalinle dhanka kale madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed lafdigaran ayaa soo saaray magacaabis ku saabsan xubnaha golaha wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya xeer madaxweyne tira nambarkeeduna yahay eber eber konton iyo afar sideeda agost sanada labada kun koo iyo labaatan kuna saabsan magacaabis xubnaha golaha wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed lafdigaran markuu arkay dastuurka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya qodobkiisa afartan iyo sideedaad firqadiisii labaad qodobka konton iyo afraad farqadiisii koowaad markuu arkay baahida loo qabo dardargelinta hoolaha ahmiyadda golaha wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya markuu tixgeliyey aqoonta iyo waaya aragnimada mudanayaasha jagada soo socota loo magacaabayo wuxuu soo saaray xeerkan laga bilaabo maanta oo taariikhda ay ku beegan tahay sideeda agost wuxuu madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed lafdiran xubnahan cusub u magacaabay golaha wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya kow xasan ibraahim xasan lugbuur wasiirka wasaarada garsoorka iyo cadaalada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ilyaas cali nuur wasiirka wasaarada warfaafinta iyo wacyigelinta bulshada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya sidoo kale maxamed cali xasan ayaa loo magacaabay wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo dib u dhiska dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ugu dambeyn axmed sheekh maxamed loxos mashruuc ayaa loo magacaabay wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya xeerkan ayaa dhaqangal noqon doona marka uu saxiix madaxweyne cabdilcasiis xasan maxamed lafdigaran wuuna saxiixay wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
barnaamijkii dhegaystayaal weli si toosa inla dareertan xarunta madaxtooyada koonfur galbeed bay dhowey weliba madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed laftigareen kulan kala qaadaday guddiga shaqaalaha rayidka heer federaal iyo heer maamul goboleed intaasay kurayd madaxweynaha iyo guddi weliba kuwada hadlaan shaqooyinka shaqaalaha rayidka ee lamaada dhina kulanka madaxweynaha ayola qaadadeen guddiga intaasay kureed madiha dhammaaday weliba warbaahinta la hadlay gudoomiyaha guddiga shaqaalaha rayidka koonfur galbeed iyo gudoomiyaha guddiga shaqaalaha
iyo soo hogaamiyo gudoomiyaha guddiga shaqaalaha rayidka qaranka dowlada soomaaliya mudan xasan cabshirow iyo wayba geeg salaan booqashanka koynay ee madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudan cabdicasiis xasan maxamed laftigareen koyna kutib warbixinadii iyo si uun wada shaqeeyeen iyo kulamadan iyo markii warbixin kusiina kudib madaxweynaha waynoola dardaaramay ini oo mayleeraaye lanshaqeey dowladda iyo shacabshe iyadoo mayleeraay una inin sheegay in injinka motoorka mayleeraay shaqaalaha motoorka dowladda teknika oo shaqaalaha rayidka oo mahayn mayleeraay dowladnimada inin dareeran marka waynoola dardaarmay inaynu shaqaalaha ini mayleeraay dowladda soomaaliya shaqalaan baxduyin jarta oo mayleeraay guddiyada shaqaalaha rayidka mayleeraay shuro oo dejiyaan mayleeraay lagu shaqeey dhammaan mayleeraay silhela mayleeraay shaqaalo oo dowladda ka filan wayba sheegay ini unemployment oo zaaid ajarta dowladda guud ahaan dowladda soomaaliya kuwada shaqeeyo shaqaalaha mayleeraay dadkii walhabaradana lanku faa'iideeyey
kaasowna insheegada kaboqoni kadib kulumadii uuna ninka furumeen gudihii shaqaalaha dowlad goboleed iyo maamulka gobolka banaadir iyo guddiga qaranka shaqaalaha raayidka dowladda kaasoo un madaxweynaha un kuwarbiini marxaladoogii oo kulamadii gudiyadu hamareen sidoo kalena gudiyada madaxweynaha way gudiyadu ku codsadeena in uusa garab istaaga guddiga shaqaalaha koonfur galbeed iyo guud ahaan shaqaalaha rayidka dalka soomaaliya sidoo kalena ma aragne ka dhiiri jira saaxiibadiis kale ee dowlad goboleedyada maamul madaxweynayaasha ku ah sidii arinta ma aragne gudiyada shaqaalaha la xoojii lahay madax marnaanida la ilaalin lahay shaqaalaha rayidkana dhantay ay lahay xuquuqaadkooda kaala lahay marka madaxweynaha safayle ma aragne kulankan inka dhammaaday ee dardaaran oo wax ku ole yabi inuu intiibo ma aragne karaansi insu ku qeyb qaado karo iyana ini ma aragne shaqaalaha rayidka xuquuqaad iyonay ma aragne siyaasadaha shuruucdeena ma aragne iskaalan ugu kujeysada doona ayaa ayaa ma aragne ka dardaarami unuuna guud ahaan madaxweynaha ma aragna kumad celinay sida sharafta leh uusa gudiideen qaabili iyo kaalinta uusa niyan ballan qaada inuusa yani qeyb qaada way rajeeyana iniyoonay madaxda kale ee dowladda qeybaha sharduunga heer gobol iyo heer dowlad goboleed iyo iyo dowladda federaalkaba inay si saas lamida marka kaalintii oo ku qaada doonaan ugu dhammayn uunan diinay ma aragnay shaqaale tayo leh xuquuqdii aan dhammaystiranto markaasay dhiibo kora ama biyo kora ma aragnay adeega qaadnaa marka markaasaanigabada marka iyada aan mahadsanti way rajeeyanay iniyoonay ma aragnay kulamo kalena madaxweynaha waxaan iska nagada asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
weli dhegaystayaal barnaamijkii si toosa aan la dareertan ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya aboodan laya intiusa hanaga xiriirka lamaada dowladood soomaaliya iyo kenya khilaafka haddii sii dabadareer khilaafka haddii sii dheerada oon dhexeey xukuumadda iyo madaxweynaha may sababu koro dalkana may xaaladis isbeddelala kula kulamo koro arrintaasay weliba falanqeeyey xildhibaan doctor cilmi maxamuud nuur oo ku mid ah baarlamaanka dowladda federaalka soomaaliya waad arkaysaayoo muxuu ahaaye marxaladan lagu jiro shalay wuxuu soo saaray madaxweynuhu wareegtuu soo saaray uu ku hakinayo waxyaabaha heshiisyada muxuu ahaaye dibadda iyo hantida iyo muxuu ahaaye cilaaqaadka dowladaha iyo waxaasoo dhan markaasi uu ku hakinayo xilligan xukuumadda ay ku jirto muxuu ahaaye kala guurka ee doorashooyinka la galay sidaan la soconno doorashooyinka soomaaliya waxay bilowdeen sanadkii horey soo bilowdeen walow aanay doorasha dhicin laakiin nidaamka doorasho iyo hanaanka doorasho muxuu ahaay iyo bilowgiisu dhammaan wuxuu markaasi soo taxnaa intii muddo ah xukuumadda rooblenow runtii waxay ahayd xukuumad doorasho ayay ahayd sideedaba inay ka shaqayso muxuu ahaay doorashooyinka laakiin si aad la socoto muddadaasi jiitankaasi iyo habraacyadaa iyo moranka lagu jiray waxyaaba fara badan baa runtii dalka isbedelay waxyaabaha isbedele ugu waaweynna waxaa ka mid ahayd in muxuu ahaay shan iyo labaatankii abril wixii muxuu ahaay magaalada muqdisho ka dhacaya meeshii halistee laga soo noqday taasi waa tii keentay markaasi in muxuu ahaa mas-uuliyadda doorashooyinka oo dhan loo wareejay muxuu ahaay ra-iisul wasaaraha inkastoon aanu aaminsanahay constitutionally sida hadda imika laftiisa uu sheegaya ra-iisul wasaaruhu oo markaaba ay jirtay qodobka muxuu ahaay toddobiyo sagaashanaad dastuurka inuu muxuu ahaay awoodda fulintu ay leeyihiin golaha wasiiradu leeyihiin laakiin waxaad moodaa muxuu ahaay haddana intii intaa ka horreysay xilligaa shan iyo labaatankii abril wax walba waxa gacanta ku jiray madaxweynaha ayaa controlaya marka laakiin heshiiskii xilligaa dhacay wuxuu keenay toddobiyo labaatankii muxuu ahaay may dhacay in muxuu loo soo wareejiyo muxuu ahaayey ra-iisul wasaaraha ra-iisul wasaaruhu dabcan muddadaa intii ka dambeysay isagaa xilka hanaanka doorashooyinka oo dhan la wareegay isagaana muxuu ahaay waday laakiin haddaynu fiirino sideedaba dastuuriyan xukuumad hadday ku jirto doorasho hadday ku jirto waa xukuumad caretaker government weeye caretaker governmentna waxay noqotay markii dalku doorasho uu aaday ee go-aan lagu qaatay inuu doorasho aado taasoo ka soo bilaabmaysa muxuu ahaayey heshiiskii 17 september ka soo bilaabmaysa muddada intii ka dambeysay oo dhan ee xukuumadda markaasi roobla ay timiday waa xukuumad caretaker government weeye wax kastoo markaasi xilligaa dhacay oo ka baxsan muxuu ahaayey waxyaabaha rootiinka ah sida qodobka muxuu ahaay boqol iyo saddexaad uu sheegayo xukuumadda caretaker governmentka waa xadidan tahay mas-uuliyaddeedu waa xadidan tahay waa taas adduunkao dhan isla yaqaanaa caretaker government waxay tahay constitutionadeeda waxa ku yaala innaga constitutionka waxay noogu qoran af soomaaliga waxay fulinaysaa muxuu ahaayey waxyaabaha caadiga ah caadiga marka halkaa la fasirayo dee ingiliishka waxyaabaha routine works baa la yidhahdaa waxyaabaha joogtada ah shaqada socotee joogtada ah bay fulinaysaa ila waxa weeye la bannayn maayo xafiisyadii adeegii bulshada loo qabanayo waa in loo qabto waxyaabihii hore u jireen waa in la sii fuliyo laakiin halkaa runtii waxaa moogta inkastoo dowladaha iyo constitutionisku ay kala duwan yihiin levelka ay siinayaan restriction ama ay siinayaan xadididda awoodda dowladda xukuumadda xilligaa joogta xadididooda waa kala duwan tahay laakiin inta badan waxay tahay inaanay xukuumadda caretaker government aanay samaynin muxuu ahay magacaabis cusub oo masalan sida muxuu ahay djyada agaasimayaasha guud muxuu ahaay waxyaabahaas inaanay samayn magacaabis cusub inaanay hay-ado dastuuri aanay samaynin oo muxuu ahaay commissionis iyo waxyaabahaas aanay samaynin inaanay xeerar iyo qawaaniin cusub aanay jidaynin inaanay helin gelin agreements ama heshiisyo caalamiya oo muxuu ahaay muddo dheer jiraya muxuu ahaayey kule raad dheer muddada dheer ku jiraya ilaa inay tahay wax moogtay lagama maarmaan ahoo necessaria mooyaane oo aan la-aanteed aanu dalku shaqaynayn mooyaane inay tahay bicnaa waa xadidaya moogtay marka caretaker government laga hadlayo waxaa xadidan awooddeeda ayaa wuxuu ku kooban yahay inay waxyaabaha socda fuliso sii socoshadooda ay fuliso ee caadiga ah laakiin waxaad moodaa fasiraadda uu ra-iisul wasaaruhu ka bixinayaa inay tahay inay u shaqaynayso sidii caadiga ah ee aan muxuu ahaa wax restrictiona lahayn halka muxuu ahay madaxweynuhuna laga yaabo in xilligan ugu soo baraarugay uu leeyahay muxuu ahay waa in muxuu ahaa la xadidaa oo xadidnaantii muxuu ahay caretaker governmentka ama xukuumadda xilgaarsiinta waa in lagu dhaqmaa oo aanan heshiisyo caalamiya la samaynin marka macnaha waxaa meeshaa runtii mid unbaa imanayso dee mid waa moogtay waa khilaafka weeye khilaafka markaa xilligan maxaa keenay xilligan waxaa keenay dabcan maadaama uu ra-iisul wasaarihii la wareegay ee awooddii uu muxuu ahaa dalka uu la wareegay iyo doorashadii dabcan waxyaaba fara badan oo xagga doorashooyinka la iskaga hor iman karaa waxaa la iskaga hor iman karaa muxuu ahaa mid masalan ee, muxuu ahaayey maalintii dhaweyd sida airportka iyo waxyaabihii agaasimayaashii uu wax ka bedelay oo ra-iisul wasaaruhu markaasi ka bedelay waa la kala aragti duwaansho waxa laga yaabaa dhinacyadaas inay ka timaado danta uu ka leeyahay madaxweynuhu inuu doorashadiisa soo laabto oo muxuu ahaaye loo oo moogtay sidaa uu dalku uu ku shaqeeyo iyo ta muxuu ahay ra-iisul wasaaraha oo aan xildoon ahayn ee ra-iisul wasaaraha u dhexeeya waxyaabahaasaa suuragala keeni kara muxuu ahay waxyaaba la iskaga iman kara laakiin qodobkan haddii waxaan is leeyahay fariinta madaxweynuhu waa la soo daahay ra-iisul wasaaruhu siduu uga jawaabayna waxaan is leeyahay inkastoo waxyaabaha qaarkood sax yihiin laakiin meelaha qaarkood siday u- u taallo ee muxuu ahaaye sharciyan uma jiraan Eh, waad ogeydoo cilaaqaadka muxuu ahaye kenya iyo eh, soomaaliya wuxuu moogtahay uu iska moogtahay gebi dhaclaynayay marna waa la soo celiyey marna waa la laalay marna waa la soo celiyey marna saasay iskaga socotay muddadaa ugu dambeysay socotana waxay ahayd muddadii xukuumaddan caretaker government ay jirtay bay ahayd oo muxuu ahaa diyaaradihii la joojiyey oo muxuu ahaayey eh, diblomaasiyaddii la muxuu ahaay la joojiyey xilligaas intaas muddadaa lagu jiray care- ay ahayd caretaker government bay ahayd xilligaas Een, waxayna dhacday muxuu ahaayey eh, muddo ah, muxuu ahaayey eh, muddadii tan lagu jiray marka een, waxaan is leeyahay soo celinta xidhiidhka muxuu ahaayey diblomaasiyadeed ee kenya een, de waa mid muxuu ahaayey eh, eh, mid aan muxuu ahaa agreement dheer aan u baahnayn Eh, ahayna muxuu ahaa heshiisyada caalamiga ee la gelayo balse waxay ahayd joojintiisa ayaa waxaan is leeyahay si qaladoo degdega u dhacday marka in la furaay iyadoo joojintiisaba ay ahayd xilli ta- caretaker government la furay la la xidhay oo joojintaasi ay restri- ayaa dhacday diblomaasiyadaasi ay xumaatay xilligan ay xukuumadda roob la jirtay dee soo celinteeduna waxaan is leeyahay eh, eh, uma baahnaa heshiisyo dhaadheer iyo muxuu ahaaye waxyaaba mucaahadaad waaweyn oo hadda muxuu ahaaye ka mamnuucaya xukuumaddan muxuu ahaaye xilgaarsiinta ka mamnuucaya maxaa yeele markii horaabay qalad ahayd in si qa- muxuu ahaa la joojiyay si qalada loo joojiyay sabab loo joojiyana ma jira arrimo qaad iyo waxaan kaas ahayd oo aan muxuu ahaayey aan sidaas muhiim u sii ahayn marka waxaan isleeyahay madaxweynuhu wuxuun arkaa arrin uu xilligaa arrin siyaasiya u joojiyey darteed uu u joojiyey
hagaag dhegaystayaal barnaamijkii weliise toose in la dareerta ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya xas ah, xus- maxamed xuseen rooble wali bahasaaray qoraal jibabanga xiisada siyaasadeed ee dalk ee dalkuhu qaraxday gaar ahaan dhexayta villa soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha kureed markii madaxweynaha xalay ha ku bati warqad oo ah in hay-adaha dowladda gaar ahaan xukuumadda aan gala korna heshiisyo caalamiye sida la wada ogsanyahay bulshada soomaaliyeed dalka waliba weliba ka jira marxalad adag dhammaan hay-adaha dastuuriga dhammaadi mudixleedsho weliba caadiyan ee iniyo gududan waajibaadkan lan igmadi oon ganla shaqo shaqadii oon hayna saasayna weliba markaas haaye qoraal ha ku bahi dhinaca kalena ra-iisul wasaaraha soomaaliya ee rayaha saari qoraalkaasay markaasay lidke qoraalka ra-iisul wasaaraha hasaari xafiis jey weliba warbaahinta la wadaagay afhayeenka xukuumadda soomaaliya maxamed ibraahim maclimo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen rooble sida ay la wada socdaa bulshada soomaaliyeed dalku waxa uu ku jiraa marxalad adag oo dhammaan hay-adaha dastuuriga uu ka dhammaaday muddo xileedkii caadiga ahaa loona baahan yahay in si xilkaasnimo leh looga gudbo marxaladdan kala guurka ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble iyo xukuumaddiisu waxay xilka fulinta dalka ay la wareegtay xilli aad u adkaa oo soomaaliya ay wajahaysay xiisado gudaha iyo dibadda ah kuwaasoo keenay in lagu sigto in dalku uu ku noqdo burbur iyo colaad sokeeye ra-iisul wasaaruhu isaga oo maanka ku haya mas-uuliyadda qaran ee ka saaran ayaa waxa uu dadaal weyn ku bixiyey sidii looga badbaadin lahaa dalka marxaladdaas adag waxaana uu u howlgalay sidii loo dejin lahaa xiisadaha gudaha iyo kuwa dibadda iyadoo la ilaalinayo danaha shacabka soomaaliyeed ra-iisul wasaaraha iyo golihiisa wasiirada waxay ku guulaysteen toban bilood kadib in uu muuqdo isbeddel weyn oo ku yimid muuqaalka qaran ee gudaha iyo dibadda taas oo keentay in maanta dalka ay ka bilowdeen doorashooyin nabdoon oo dhinacyadii kala fogaaday ay iswada aqbalsan yihiin islamarkaana si tartiib tartiiba uu u soo noqonayo cilaaqaadka diblomaasiyadeed ee soomaaliya ay la leedahay dalalka deriska ah ururada iyo dowladaha kale ee dunidu ee dunidu ay nagala dhexeeyaan tallaabooyinka xalinta mushkiladaha gudaha ee uu qaaday ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble waxaa ka mid ah hagaajinta wada shaqaynta dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalk soomaaliya furista masraxa siyaasadda iyo siyaasiyiinta soomaaliyeed ee leh hanka loogu diyaariyo jawi xasiloon iyo amni dhisidda kalsoonida bulshada ee hannaanka doorashooyinka iyo wada shaqaynta saaxiibbada beesha caalamka eena garab taagan si la mid a arrimaha diblomaasiyadda ra-iisul wasaaraha isagoo garowsan in aanay soomaaliya wax dana ugu jirin inuu xumaado xiriirka ay la leedahay dariskeeda iyo dunida inteeda kale waxa uu dadaal ku bixiyey in soomaaliya ay cilaaqaad ku dhisan dana siman la yeelato dalalka muhiimka ee soomaaliya dalalka muhiimka waa soomaaliya isagoo socdaal ku tegey dalka aan walaalaha nahay ee jabuuti sidaas oo kale waxa uu wadahadallo la bilaabay dalka kenya iyo qaar ka mid ah waddamada carabta kuwaas oo ay nagala dhexeeyaan xiriir diblomaasi amni ganacsi waxbarasho ama martigeliya qaxooti iyo dad soomaaliyeed oo degganaasho ku leh kuwaas oo mas-uuliyad ay ka saaran tahay dowladda soomaaliya waxaa xusiid mudan in wadaxaajoojyada lagu hagaajin karo xiriirka dibadeed ee soomaaliya ay yihiin kuwo dhowraya madax bannaanida iyo siyaadada qaranka soomaaliyeed oo waajib dastuur ah uu ka saaran yahay ra-iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa dhanka kalena xiirinaya danaha shacabka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan iyo dhimista nooc kasta oo ah nacayb iyo colaad laga maarmi karo dadaallada kor ku xusan waxa ay marayaan meel wanaagsan oo u baahan in horey loo sii wado iyada oo yoolku uu yahay in ra-iisul wasaaruhu uu gaarsiiyo kuna wareejiyo xukuumadda dhalan doonta insha allah soomaaliya xasiloon nabad ah oo xiriir wanaagsan la leh dariskeeda iyo dunida inteeda kale haddaba iyadoo ay socdaan shaqooyinkaas wanaagsan oo ay u muuqatay baahida loo qabo jahaynta qaabka xilgudasho ee hay-adaha dowladda marxaladda soo socota ayaa sidaa awgeed ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya oo cuskanaya qodobka toddobaiyosagaashanaad ee faqraddiisa koowaad ee dastuurka kumeelgaarka ahi awoodda fulinta ee jamhuuriyadda federaalk waxaa leh golaha wasiirada waxayna u qabanayaan sida dastuurka ku tilmaaman waana hay-adda ugu sarraysa fulinta maamulka dalka xukuumaddu waxa ay sidoo kale mas-uuliyad ay ka saaran tahay dhaqangelinta shuruucda sugidda nabadgelyada dalka ilaalinta danaha dalka iyo dadka soomaaliyeed si la mid ah dastuurka qaran ayaana u xil saaraya xukuumadda federaalka wadaxaajoodyada la xidhiidha kaalmada dibadda ganacsiga ahdiyada iyo arrimaha muhiimka ah ee laleh ee la xidhiidha heshiisyada caalamiga sida ku cad qodobka boqol iyo saddexaad ee dastuurka jamhuuriyadda inta u dhexaysa taariikhda doorashada guud iyo marka ra-iisul wasaaraha cusub la dhaalin doono ra-iisul wasaaraha xilka haya iyo golihiisa wasiiradu waxay sii haynayaan xilka waxayna u fulinayaan waajibaadka caadiga ah ee dowladda si xilgaarsiin ah taas oo ra-iisul wasaaraha iyo golihiisa wasiirada u fasaxaysa inay si caadi a u fuliyaan waajibaadka qaran ee dastuurku saaray islamarkaana meesha ka saaraysa in waxa kale uu ku yimaado shaqooyinkii dowladda haddaba iyadoo laga ambaqaadayo qodobada dastuuriga ah ee kor ku xusan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya waxa uu farayaa dhammaan hay-adaha xukuumadda federaalk soomaaliya dhammaan hay-adaha dowladda in si caadi ay u gutaan waajibaadkooda shaqo si waafaqsan dastuurka kumeelgaarka ah joogtaynayana adeegyada loo hayo shacabka soomaaliyeed iyo ilaalinta hantida iyo danaha guud ee qaranka iyagoo xusuusan islamarkaana dhowraya go'aamadii horey uu soo saaray ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble wabilahi towfiiq
weli dhegeystayaal barnaamijkii ee la dareertaan shacabka soomaaliyeed ee magaalada muqdisho ku nool weliba hadhawaana doorashadii shalay guddiga doorashooyinka gobolada waqooyi
soomaaliyay talo tala kuguma noolee adigaa ku nool talo midda ina hortaallana waa ubad taag daran oo taban taabadda ayuun la taageerin weligood balse inta taag la bidayow horta waxaad ku talisaan hadba talada tii wacan waxaad tix raacdaan taladii wacneed ee leega waagii hore tidhi isku tiirsanaada hadba kiina taag daran taageera weligiin run ahaantii waddanku waa iska wareer badnaa oo iska qas badnaa laakiin waxaa loo baahan yahay shacabka iyo dadweynaha in loo tiro mudane cabdixaashi waxaan ku leeyahay yacni so dadkaaga dhinac ka raac yacni soomaaliya u tur waxaan ku leeyahay iska hor imaad waan ka daalnay waa- waxaan ku farayaa ama aan kaa codsanaynaa inaad dadkaaga dhinaca ka raacdo iska hor imaad wax uu noo tareeyo ama uu faa'iido leeyahay male aniga fikir ahaan waxay la tahay eh, markii horeeto ayaa la rabay arrintan inay xal laga gaaro maadaama ay soo jiidantay waxaa arrintan aan isdhihi karaa cabdi xaanshe waxay ahayd markii koowaad oo waxa weeyaan la bilaabayo qorshaha oo laba- eh, labada guddi ayba ku kala dhawaaqeen kuw in la xalliyo in halkaan la soo gaarsiiye mahayn doorashada laysku haysaystay ee somalilan anigu waxaan u arkaa doorashadii shalay la galay oo ay galeen eh, garabkii mahdi iyo ra-iisul wasaaraha ay soo magacaabeen inay ku saxnaayeen sababta waxa weeye muddo badan baa nashayey muddo badan baa nasiilahayey cabdi xashina waxaan u arkaa inuu ku khaldan yahay inuu ka baaqsado sababta waxa weeye muddo badan baa la soo waday doorashada meeshii u dambaysay maraysaa maamul goboleedyadii baa laga bilaabay markii wakhti dambe iyo jaaris dambe oo la dhumiyaa meeshaa kuma harin cabdi xasan wuxuu eegyahay nin meel loo fadhiyo oo meel kale ka shidaal qaadanaya oo ay qolo kale wax u soo sheegayso marka in uu guddigii shalay la doortay guddigiisa ku soo biiriyo doorashadiina sidaa lagu qabto hawshiina sidaa ay ku socoto ee, maadaama usan waktina harin muddo badanna la soo jijiinahayey guddigii shalay sidiisa in loo ansixiyo xubnaha dhiban oo cabdi xaashina ay ku soo biiraan cabdi xaashina arrintaa uu soo dhoweeyo oo khilaafka iyo geed fadhiga iyo dib u noqoshada iska daayo aniga sidaasaan qabaa fakarkeyga waxa weeye fikirka aad maanta i weydiisay ee cabdi xaashi iyo ka dhexeeya dowladda cabdi xaashiyo ma aha mahdi waa cabdi xaashi iyo dowladda soomaaliyeed ee federaalka waxa weeye een, dowladdu waxay diratay ama ummadda soomaaliyeed waxay dirteen ergi nin ergaa ayay dirtay oo ah ee, ra'iisul wasaare mudane mudane rooble soo maaha Een, maadaama au laba jeeroo hore la shiday garabka cabdi xaashi uu hogaaminayo labadii jeerna een, lagu kala kacay oo mar saddexaad loo yeedhay oo la yidhi een, kaale oo ma garanaysaa afkaartaada iyo waxaad doonaysa waa la wada hadlayaa ee, ka soo qaybgal shirkan kama dambaystaa uu diiday horta taasaaba dembiyaba ma garatay Een, cabdi xaashi waxa weye maskabka au ku dagaa- au ka hadlayo waxa weye waa maskabka gobollada waqooyi maskabka gobollada waqooyina shakhsi ma matelo soddon sano xamar joogay oo au ka ahaa mar wasiir ka ahaa mar guddoomiye aqalka sare au hadda yahay oo xilkiisoo dhammaaday mar raayada u shaqaynayey wax allaaliya wuxuu gobollada waqooyi u qabtay iyo dadkii tarxiilka ee dhallinyarta ah ee laga soo mustaafurinayay sacuudiga xitaa nooli waa ka bixin waaya maantana wuxuu leeyahay anaa matelo gobollada waqooyi
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijkii weliise toose in la dareertaan taliyaha ciidanka dhulka soomaaliya genaraal maxamed tahliil biixi weliba uu is eray al-shabaab maliginga hagali magaalooyinkii isin roogdan isku korora saasayna weli bare generaalka oo khudbad ka jeediya magaalo ku tirsan galgaduud
aan aniga uusana garab istaagnayn eh, senatar cabdi qabdiid iyo wasiir fiqi iyo ragga gobolka iyo mas-uuliyiintaanu horta anna waxba tallaabo ma aanla qaadan haddaan ciidana runtaa idin sheegaynaad waxba ma aanla talla hal tallaabo ma aan- no- shaag nooma rognayn haddaysanna garab taagnayn culummada iyo odayaashuna shaag nooma rognayn waxaan idinkaga mahad celinayaa intii meesha aan joognay hawsha aad nala qabateen horseedka aad noogu ahaydeen lojistikada iyo taakulaynta aad noogu ahaydeen dhiirigelinta aad noogu ahaydeen waa idinkaga mahad celinayaa Een, bilada layma siinayo waa isa siinaynaa haddii ilaahay yidhaahdo waa isa siinaynaa adinkuna waa na siinaysaan annaguna waa ina siinaynaa Haddii- haddii ilaahay qadara insha allah kaas haddaan weheshanno wallaahi baana meel gaara cidna aan iska celinayn soomaaliya waa hal qoys oo isku diina oo isku dara oo isku midaba oo ilaahay meel bogcada wada dejiyey oo hal cadow leh cadowga koowaadna waa midkaa naga soo horjeeda midkaa naga soo horjeeda weeye waa ka adagnahay ilaahay wuxuu ku riday rucbi ilaahay baana mahadda wax badan baan ilaahay ugu mahad celiyey oo anoo keliga iyo anoo dadla jooga mahad celiyey ilaahay baa iskale mahadda waxaan xog ka haynaa shalay saddex aag baan ku duulay in ay carareen markii labaatan kilomitr loo soo jiro lagamana harahayo waa og yihiin waxaan hadda u sheegaynaa waan rabnaa meediiha inaan u marino war malagii baa idiin soo dhowaaday wallaahi malagii baa idiin soo dhowaaday godadka isaga carada midda labaad anugu hadda anugu senataradii iyo wasiiradii iyo anugu taliya ciidanka ciidankayga dhulkan dhufaysa kula jiraa weli ninka amiirka ah may arka indhaha may saarin dagaalka kulama jiro nimaysan arag oo aan dagaalka kula jirin oo furunta jirin sidee bay u aaminhayaan oo ugu dagaalamahayaan oo amarkiisa u qaadanhayaan balii sheega hadduu ruu sheegayo ma furunta soo galo oo asagu isqarxiyo oo asagu wiilashiisa qarxiyo hadduu ruu sheegayo gabdhihiisa qarxiyo waxaa lagu ciyaarahayo oo lalaynahayaa waa wiilasha dhufayskaas ku jiro adinka way waxaa la khaldahayaa war fahma khaladka fahma war khaladka garta talihii ciidankan oo bil dhan baan halkaa ku dhex jiraaye oo ciidanka dhulkaan haye waa ninkii ila ekaayo ila da'daha waa asagee furunta car ha yimaado car ha iskiin tuso afar naagood buu haystaa meel baad ku waardaysaan naagahaasuu haystaa lacagtana waa loo geeyaa marka ninka nin noocaas u dhaqma ayaad marka mataqaanaa yaad u dhimanaysaan naftiisa u waayaysaan ninkii qayacad arkay wixii ka dhacay wallaahi uusan u dhimanayn waxaan aragnay qof nool oo inta aasmay asagii qorigiisiiba ku baktiyey ciidda waxaan kala garan weynay gacan miyaa waxaan mise waa madax inta holaacdoo indhuhu ka soo baxeenna xisaab ma leh dadka noocaas u dhintay waxay u dhintaan oo difaacaas ugu dhintaanoo meesha ma yaadeen
guddiga doorashooyinka heer federaal iyo weliba magaalada muqdisho qawadana dood wadaag ku saabsan ololaha hanraabtay siyaasadda doorashooyinka waddanka guddoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal iyo madalaas ku qaybgali
kole waxay ila tahay waxa qoondada haweenka lagu ilaalin karo waa wada jir iyo gacmaha inaan isqabsanno inta badan dadku ama ragga soomaaliyeed waxay waxyaabahay ku andacoodaan waxaa ka mid ah inay yidhaahdaan gabdhuhu isma rabaan hadday iyagu is rabaan wax way heli lahaayeen marka waxaan rabnaa maanta inaan doodeenna ka faa'iidaysanayo wakhtigeenna doodeenna waxay ku saabsanaan doontaa su-aalo iyo wixii laga jawaabi lahaa iyo in aan hal meel ka duulla haddaan nahay gabdhaha soomaaliyeed rabaa inaan ugu mahad celiyo magaca gabdhaha soomaaliyeed dowladda soomaaliyeed oo uu hogaaminayo brime ministerka mudane maxamed xuseen rooble inay ka go-an tahay gabdhaha soomaaliyeed in xaqooda ay ka helaan doorashada tan annaga haddaan nahay haweenka gobolka banaadir gabdhaha gobollada waqooyi iyo beesha banaadiriga ayaa lagu dooran doonaa caasimadda gabdhahaasaan waxaan rabnaa inaan xaqiijinno kuraastooda inaad naga xaqiijisaan kuraastaaseytii sida shalay aad ugu shaqayseen maanta mid la mid ah boqolkiiba soddonkii iyo ka badan ayaan filaynaa aniga nasiib darro ima hayso maba islihi boqolkiiba soddona ka hoos maraysiin gabdhaha soomaaliyeed marxaladda maanta lagu jiro in ka badan aan keenaynaa aniga ii go-aansan laakiin sidee lagu keeni karaa waa inaan isku duubnaanaa aan hal qoys ahaanaa iska warqabnaa waxna isku ogolaanaa waxaan ku soo baxnay labadii kun iyo labiyo tobankii boqolkiiba labiyo toban waa la laba jibaaray labada kun iyo lix iyo tobankii ama toddobiyo tobankii waxay noqotay koontada haweenku boqolkiiba labaatan iyo afar maantana waxaan ilaahay ka rajaynaynaa haddii la raaco habraacyadaas toddobiyo tobankii noofembar iyo toddobiyo labaatankii mey haddii la raaco oo la xaqiijiyo koontada gabdhaha boqolkiiba soddon saddexdii kursimid inuu gabadh ahaado waxaan u malaynayaa siddeetan xubnood baa labada golo fadhiya inay xidhmayso oo lixdii maqnaydna ay imanayso
waxaan ogahay xogaha ugu badan ee aan doorashada ka helay shirarkii haweenka aan la galan ka hela yani markaa idinku waxaa heshaan xog ay adag tahay in cid kale ay hesho waayo gabdho badan oo idinka idinka mid dhibanayaal baad u tihiin waxaydan mutaysan
waa hagaag dhegaystayaal weliba guud ahaantaha gebagabeynee barnaamijkii dabagalka wararka iyo waraysyada idaacadda raadiyo baydhaba intan ugu kulmaana barnaamijkan lamid ah